magaalada eyri gaabo ee gobolka sanaag ayaa laga dhagax dhigay dhismaha saldhig ay yeelo duraan ciidanka booliiska gobolka sanaag ee maamulka somalilan munaasabada dhagaxdhiga ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada eyri gaabo kan gobolka sanaag iyo saraakiisha booliiska magaalada gaashaanle sare axmed siciid taliyaha qeybta booliiska gobolka sanaag ayaa ka warbixiyey dhismaha saldhiga runtii waa waxaynu hadda ka nimi meeshii saldhiggii karin oo la soo furay oo la hawlgeliyey oo dhismihiisu dhammaaday haddana waxaanu dhagax dhigaynaa dhisme ay leedahay qaybta booliiska gobolka sanaag insha allahu tacaalaa hadda marka koowaad ilaah baa leh marka labaadna taliyaha ciidanka booliiska jamhuuriyadda somalilan oo runtii siyaasaddiisa hogaamineed culayska ku saaray infrastructureka ama bunya taxtiya waxa la yidhaahdo in meel lagu shaqeeyo hoygii xafiisyadii saldhigyadii maxaan ku idhahdaa inta meeshii askartu seexan lahayd martidii in maaragtay ay gobol waliba helo caasimad waliba hesho innagana maanta tani waa mid ka mid ah ee dhismayaasha runtii uu gobollada ka waday taliyuhu aad baan ugu faraxsannahay waana ugu mahadnaqaynaa in maaragtay maanta aanu dhagax dhigayno dhismaheediina la bilaabi doono tiimka dhismaha ee uu hogaaminayo hoggaan ku-xigeenka hoggaanka dhismaha isagana waan u mahadnaqaynaa shaqada adag ee ay hayaan ee tayada leh ee maxaan ku leeyahay dardargelinta leh ee runtii sida fiican ay u wadaan iyagana uga mahadnaqaynaa insha allahu tacaala annaguna inaanu hananno ku shaqayntooda iyo maxaan ku idhahdaa howlgelintooda ayaanu ballan qaadaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba waa u mahadnaqaynaa taliyaha iyo hoggaamadiisa waxaan kaloo u mahadnaqayaa madaxda gobolka oo na garab istaagan saraakiil ciidan maxaan ku dhaha meeyarka badhasaabka dhammaantood jazaakum allahu khayran ayaanu leenahay dhismaha saldhigga booliiska gobolka sanaag ee la dhagax dhigay ayaa noqonaya kii labaad ee laga hirgelinayo magaalada eyri gaabo ee gobolka sanaag